wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee gobolka maroodi jeex ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaas uu ku geeriyooday oday da-ah cali cabdi jaamac ayaa lagu magacaabaa ninka dhintay oo da-diisa lagu sheegay lixdan jir sababta geeridiisa ayaa lagu sheegay inuu ku dhacay god weyn oo uu ku socday dhismo loo habeynayey goob shidaal lagu iibiyo sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayey dad badan oo isugu soo xodmay godkii laga soo saaray meydka oo uu qarshuhu ahaa in lagu aaso haan shidaal lagu keydiyo dadka shacabka ayaa dalbanaya in shirkadda lahayd khandaraaska godadka ay magdhow ka bixiso dhibaatada gaartay odayga maadaama aysan xeyndaab u samayn godadka oo ay suuragal tahay in dadka nuguli isaga daataan ciidamada booliiska somalilan gaar ahaan qaybta debdemiska ayaa meydka la wareegay baarisna ku wada sababta dhimashada magaalada hargeysa waxaa ka jira hadalhayn ka dhalatay dhacdadan